بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, horta wax jihaad la yidhaahdo inuusan carrada ka jirin oo dad islaama maalin walba la laayo waa horaa la sheegay Ee, marka kelimatu jihaad islaamka agtiisa qiimo weyn bay ku leedahay Ee, jihaadna waa la yaqaanaa cidda lagu jihaadi iyo dadka jihaadi iyo oo mabda'a loo jihaadi waa jihaadku nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo gaabiyey man qaatala litakuna kalimatullahi hiya alculyaa Ee, qofka u dagaalama litakuna kalimatullahi hiya alculyaa kelimada ilaahay tii sarraysa inay tahay qofkaas ayaa fii sabiilillaahi ah oo jihaad ah Ee, marka dagaalkan ee, hadda jihaadka lagu sheegayo waxaa ku dhimanaya maalin walba waa dad soomaali oo muslin ah haddee qofkii u arkaa shacabka soomaaliyeed dhammaantii inay gaalo yihiin oo asaga keligii muslim yahay dee kolkaa hadduu jihaad ku sheego siday asaga la tahay waxa wax dhici karo haddee kolkaa waa asaga iyo caqligiisi iyo cilmigiisa haddii xataa uu leeyahay niman gaalo ah oo afrikaana jooga oon la dagaalamaynaa su-aashu waxaa weeye hadday rabaan haba joogaane waxaa dhimanaya se inta badan ayaga maehe waa shacabkii soomaaliyeede xaggay ku bannaanaatay in isagoo gaalo loo socdo intaasoo muslina in la laayo xaggay ku bannaanaatay hadyigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan ka naqaanaa oon ku ognahay maka oy joogto dad farku farakutirisa oo muslim ah in la diiday oo la yidhi lama gelayo hum aladiina kafaruu وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم آياتات وحي شاكتي دو السببات أو بنين كرتا قالت إلا للجهاد أو ريمكا من دهر وقال لي إن الذين كفروا الذين كفروا وقالوا gaalana in lala jihaado diintu way banaynaysaa kolkay muctadiin yihiin midda kale waxaa la yidhi qodobka labaad ee keenaysa in lala dagaalamo wasaduukum can almasjid alxaraam waxay idinka jeediyeen oo idiin diideen beytkii ilaahay in lagu cibaadaystana way idiin diideen hadyigii xaramka loo soo kaxeeyeyna way diideen in la gaarsiiyo marka intaasoo dhan oo jirtaa la yidhi saddexdaas sababood oo keenaysa in lala dagaalamo maca daalika waxaa la yidhi walowlaa rijaalun mu'minuuna rag mu'miniin ah haddayna maka joogin iyo haween mu'minaada oon oo laga baqayo inaad wax yeeshaan dagaalka waa laydiin idmi lahaa laakiin maadaama oo ilaa sagaal qof oo muslimiina joogaan laydinma idmayaa lih marka wixii saas ahaa hal maalin haddii labaatan la dili siddeetanna ay ku dhaawacmi haddana la sheeganayo jihaad war ilaahay ha laga xishoodo diinta yaan laga been sheegin islaamkaan naqiinay maaha kaas waa islaam aan la fahmaynin waa islaam dadka muslimiinta ah see la sheegan sida la sheeganayo qof qof islaam sheegan oo le qof islaam aan dhiiggiisa ilaahay ugu dhowaan oon ku cibaadaysan taariikhda islaamka wax laga yaqaano maaha haddii la yaqaano oo dad saas la sameeyena waa dad la yaqaano oo khawaarij la yidhaahdo oo dhiigga muslimiinta ku dhaashan jiray oo sayd cali dilay oo cuhmaan dilay oo nebiga caayay calayhi salaatu wasalaam laakiin dad kale oo muslimiin ahoo miyar qabo sidaa marna kuma hadlayaan marka haddaan soo ururiyo jawaabtu waxaa weeye soomaaliya waxa ka socda jihaad ma aha waa fidno iyo diin la-aan marka shacbiga soomaaliyeed horta waan u tacsiyeynayaa waan ka xumahay maalin walba uu dad abriyaa oo soomaali ah oo laga qaxiyo guryahoodii in lagu laynayo meelihii ay u qaxeen inta la dhex degay oo goob dagaal haddana laga dhigay wixii ay cuni lahaayeen ama cabi lahaayeen iyo ciddii wax ku usoo ku sadaqaysan lahayd ama waxsiin lahaydna loo diiday haddana maalin walba iyagii la laynayo waa nasiib darro weeyaan waa wax qof soomaali ah ama qof muslina inuu sameeyo aad ay u dhib badan tahay marka waa mar labaad iyo mar saddexaad waan u tacsiyeynayaa shacabka walaalahay ay meel walba jooga marna la qalayo marna madaafiic lagu soo ridayo boqol intaasoo dhaawac iyo intaasoo dhimasho ah maalin walba aad baan runtii oga xunnahay ilaahayna waan oga dacwoonaynaa dadka sidaa samaynaya
sheekh nuur cali dheere oo ka tirsan kooxda shabaab ayaa meel fagaaraa saxaafadda iyo shacabkaba uga sheegay waxa ay samaynayaan ee dadkaas badan ee muslimiinta ay ku dhinteen inay yihiin jihaad ay alle ugu dhowaanayaan dalkana ay ku xuraynayaan diinta islaamku maxay ka leedahay arrintaasi
wallaahi de walaalow dad muslin ahoo la laayo meeshay jihaad ku noqotay ninka odageed magaciisa sheegtay inuuna isaga la weydiiyaa ku fiican dad muslin ahoo la laayo annagu waxaan ogeyn qofka muslimka ah ee mu'minka ah nebi maxamed inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kacbada aynu naqaano qiimiga ay leedahay oo qibladii muslimiinta ahoo loo tukado ilaahay agtiisa darajada ay ku leedahay in la yidhi muuminkaa ilaahay agtiisa ka qiimi badan oo ka xurmo badan muuminkii la yidhi dilkiisa qofka mu'minka ah adduunyadoo dhan oo baaba'da yaa ilaahay kala fudud qof muslina ee mu'mina in la dilo qofkii darajadiisu sidaa ahayd haddii maalin walba dhiiggiisii la daadin oo la dili oo la dhaawici haddana laleeyahay waa jihaad aniga waxay la tahay inay fiicnaan lahayd waa jihaad hadda cidima fahmayse inay iska horta xaqiiqada meesha jirta ama nin ama afka ha ka sheegeen ama ha qariyeene waxaa weeyaan inay rumaysan yihiin keligood inay muslimiin yihiin inta kale oo dhanna gaalo inay tahay marka dee saa haddii ay u sheegtaan hadde waa war la garan karo inay keligoodu muslimiin yihiin waxa lala jihaadina ay shacbiga soomaaliya inay yihiin inay dabar jaraan oo gaalo u arkaan kolkaa malaha keligood baa waddanka kusoo hadhay siday rabaan ama ummado kale ay keeni laakiin waxaasi war la garan karo dad muslina aan la layn waana jihaad oo ilaahay baa loogu dhowaan taaka hadalkeeda waana ku daalay wax la garan karana ma aha wax diin islaam dhigaysana ma aha wax muslim yaqaanana ma aha waa uun waxyaalo yaab lahoo runtii aan la fahmi karin weeye runtii aada nasiib darrana wa
waa tahay sheekh nuur dadka u dagaalamaya kooxdaas maleeshiyada ah ee shabaab ee dagaalka iyadu ka wada dalka ee dad sooman ee meel jooga soo weeraraya ee dhimanaya ama ayagu dad dilaya ka waran xukunka diinta islaamka marka loo fiiriyo arrintaasi sidee tahay
wallaahi horta sidaada qofkii naftaada kuugu yimaado muslimna ha ahaada hadduu rabo qofkii ku dilaya oo naftaada iyo ehelkaaga iyo maalkaaga kusoo xadgudbaya in la iska celiyo horta shareecada islaamku way qabtaa dadkan hadda aada sheegay aada leedahay muslimiin bay laynayaan kolkaasay leeyihiin waa jihaad intaasoo sanana dagaalkii hadda wado oo waddankiina ka degila'yahay ummadiina dhammaatay oo maalin walba intaa dilaya oo dhaawacaya oo weliba sidii neef adhia u qalaya de taas in la iska celiyo waxaan u malayn laba isweydiin mayso inay sharci tahay waxaa kaloo ina ognahay qof muslina oo ilaahay yaqaana qofkii ku yidhaha waa gaal ama waa murtad inay isaga ku noqono isagu inuu gaal noqon nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kelimada oo gaalnimada ama la-an ma dhacayso ama qofkii lagu sheegay baa gaala ama qofkii yidhi bay ku noqonaysaa marka waan hubaa shacbiga soomaaliyeed inuusan gaalo ahayn marka haddii qofkii ku yidhaahda waa murtadiin hadde culummadaynu ku dhahaan waa murtada maxaad umalayn shacab dhan oo wax walba le maxaad u malayn marka nasiir darro wey meeshaan horta wax cilmi la yidhaha meeshan wax islaam baa qabi iyo islaamku waxaan islaam meesha ma yaallo meeshan islaam ma lg nimankan islaam kuma socdaan wax kale oo inaan aqoonin weeye oo weligeed soomaali aan lagu arag marka uun su-aashu waxay tahay waxan waa cadaab iyo fidne ah see in la isaga badbaadiyaa mooyaane waxani masaa'il diiniya ma aha oo wax la baari iyo ma saxan yihiin iyo ma khaldan yihiin iyo qof yacni qof muslina dilaya oo ilaahay ugu dhowaan oo janno raba inuu galo ama isla soo intuu isla soo qarxiyo dad muslimiina dhexdooda isku dilay bilaahi caleyk ninkii ahaa ibraahim xasan cadow iyo axmed cabdi waayeel iyo ardadii dadkii janno ku doontay aan naqaano ayagoo sooman oo cibaadadooda iyo diintooda aan ognahay dadkii janno iyo kuwa maalin walba ay dilayaan dadka janno ku doonanaya dadkaas in la isweydiiyo la yidhaha madiin bay wadaan iyo maxay yihiin iyo waxay yihiin waad aragtaa oo dabangaallaha jiifkiisa ku arkay waxay yihiin inay yihiin waxaynaan aqoonin oon islaamna shuqul ku lahayn nin walbaa arka marka hade soomaalidu anigu waa hore aan idhi ha tashato waxan ha iska qabato waxan waxani diinna ma aha waxaana nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inoo sii sheegay oo yidhi yadcuuna ilaa kitaabi illaah walaysuu minhu fii shay dadkay ugu yeedhayaan kitaabka ilaahay diin baan wadnaa waan idinku xukumaynaa kaalaya islaamkii baan wadnaa walaysuu minhu fii shayin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam islaamka ay sheeginan wax ay shuqul ku leeyihiin ma aha afkay ka sheegan mooyaane islaamka iyo ayagu shuqul iskuma laha nabigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan horta waxay yihiin inaan garanno wey waa dadkaan nabigeena uu ka hadlayo calayhi salaatu wasalaam marka islaam meesha ma yaallo mar kale waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed inaan dhaho waan waa runtii imtixaan baa ina haysta waxaynaan fahmaynin baa ina haysta wax nabadii inoo diiday baa ina haysta wax wadanku inuu dego inoo diidan wax diinteenii ku ciyaaraya wax dadkeenii ku ciyaaraya marka uun shacbiga soomaaliyeed inuu tashado unbay maslaxadu ku jirtaa ilaahay inuu tala saarto isna kaashado waxaan shaki lahayn inaad wax badan isu disheen qabyaalad iyo waxaan qiimo lahayn kolka qabyaalada la isu dilaya lacagta waa la bixiyaa waa la orordaa ciidan lama waayo marka tanaa qabyaalad walba ka daran oo dabargu-i ummadda soomaaliyeed oo dhan a qarannimadeedii dadnimadeedii iyo diinteedii oo dhan baa duulaan lagu yahay marka soomaali ha tashato taa un bay danta ku jirtaa laakiin waxaani diin maaha waa wax kale
sheekh nuur waxyaabaha ay dhallinyarada iyo dadka u dagaalamaya shabaab ay ku dagaalgeliyaan waxaa ka mid ah in bisha barakaysan ee ramadaan ee lagu jiro ay cibaadada ku badsadaan inay dagaalka galaan oo ay dagaalada sii xoojiyaan marka bisha barakaysan ee ramadaan in dagaal la galo ee ummad muslimiina la dhammeeyo ka waran sidee tahay
wallaahi dee dagaalka nasiib darada joogtaa qaswatu bader oo ilaahay diintiisa loogu loogu gargaarayay oo gaaladii xaqa hortaagnayd oo ree maka iyo gaaladii lagula dagaalamay iyo fatxu maki iyo dagaalo badan oo islaamka uu ku guulaystay baa dhacay laakiin su-aashu waxaa weeye yaa dagaalamayay yaase lala dagaalamayay dadka dagaalamayay dad muslimiin ay ahaayeen oo diintoodii loo diidan yahay oo xaqii loo diidan yahay oo cidhiidhi la gelinayo diintooday u dagaalamayeen litakuuna kalimatullahi hiyo alculyaa bay u dagaalamayeen marka dee dagaalka noocaas ee gaalada lala dagaalamayo gardarrada wada in la iska celiyo ilaahay loogu dhawaado oo soon iyo soon la-aanba lala jihaado oo ramadaan lala jihaado muslimiintu way yaqaaneen oo diin bay ahayd laakiin maanta dagaalkani bederna ma aha fadxu makana ma aha dagaalka muqdisho ka socda labadaa midna ma ahe waxaa la dilaya oo lala dagaalamaya shacbigii soomaaliyeed ee muslimka ahaa ehlu tawxiidka ahaa tukanayay masaajidka iridiisa in loo istaago oo laleeyahay hebel hala baakimo masaajidka hortiisa halagu baakimo waa waxaynu sheekada aynula soconay kamid tahay marka dad muslimiin ahoo bil ramadaan la dilayo shareecada islaamka ama diinta islaamka laguma yaqaano bisha ramadaan sida xasanaadka loo laban laabayo ayaa dembigana loo laban laabaya marka dadkii dad muslimiin isku laaya haddee isagoo awalba ilaahay waxba uuna u reebin oo yidhi waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiiman qof musliman qofkii kas u dila jasadiisu waa jahanama abaalkiisu waa jahanamo ee meel kale ma aha isagoo ku waaraya isagoo ay u dheer tahay lacnada ilaahay iyo cadhada ilaahay isagoo rabbi u diyaariya cadaab cadiim ahoo weyn qofkii sidaa la yidhi haddii haddana ramadaan la dilo camdan haddii ramadaan loo dilo waa qof nasiib daran oo ilaahay agtiisa uunan waxba u oolin intaas oo cadaab ahoo lacnad iyo qadabka ilaahay oo la sheegayna ka badan buu leeyahay waa qof adduun iyo aakhiraba khisaa khasaaray waxaa weliba dembiga sii badinaya qof muslima dhiiggiisa marka la xalaashado oo la yidhaha waan dili karaa waa ii banaan tahay waan layn dadkaas oo ilaahay baana ugu dhawaan waan ku cibaadaysan weliba la bururi oo laleeya war caawa kan aan ku cibaadaysta ii daaya waxaa weeye waa dunuub aada u waaweyn marka waxaa la yaab le dadkaan aad sheegaysaan wax ilaahay yaqaano ooma diinta wax ka arkayba mayuuna ku jirin haddii uu dad ay wax u akhriyeen been iyo khuraafaad iyo waxaan jirin hadda ka hor waxaa lai dhegaysiiyey telefoon ay ku duuban tahay qofka kun jeer laa ilaaha ila allahu hadduu dhaho waan dilaynaa bal xaggay ku taallaa yacni ninkii safka gaalada ka soo jeeday ee muslimiin badan laayay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi oo xagga gaaladuu ninkaasi ka socday gaal buu ah mar dhow markii intuu intaasoo muslima dilay usaama binu zayd seeftii uu kor dhigay seeftii uu madaxiisa ku hadheeyey yuu yidhi laa ilaaha ila allah caqligu wuxuu isdhehi lahaa ninkii hadda gaalka ahaa intaasoo muslimna dilay seeftuu ka baqay waa beenaale saasaa la isdhehi lahaa usaama wuu dilay usaama saxaabi buu ahaa nebigu wuu ka xanaaqay maxaad u dishay buu yidhi maxaad u dishay mar hadduu laa ilaaha ila allahu yidhi qatalta bacda an qaalahaa warma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baa dishay fa kayfa tasmaxu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaaat yowma alqiyaama war maalinta qiyaama laa ilaaha ila allahu hadday timaado xaggeedgey maxaad samayn nebi maxamed wey ninka sidaa leh hadda ninka teleefonada ku duubanaya kun goor laa ilaaha ila allahu qofkiilan dili hadda wayna dilaanba iyo nebi maxamed warkiisa bilaahi calaykum keen raacnaa dadka dhalinyarada ee maskaxda lagaga ciyaarayo diin la-aanta la dhigaya cadaabka lagu gurayo ayagu miyayna diinta akhrisanaynin miyaynan baraarugaynin waxaan inuuna diin ahayn miyayna garanaynin ayagu maxababu jahanamo un miya manaabta un baa lagu sii wadaa waxba mayna fahmayn bal kutubtii may ku noqdaan culummadii hadday u tegi lahaayeenna waxaa la yidhi culummadu waa qaacidiin oo waa murtadiin oo diin ma yaqaanaan war de culummadii haddayna diin aqooniyaa diin yaqaanaan nasiib darro wey taasi calaa kulli xaal masaa'ib badan baa jirta wallahi waa wax aada looga naxo ummadii soomaaliyeed oo qaarna la leen qaarna dhalinyaradeedii wadda habow oo badalaale inta lagu hogaamiyey naarta lagu guray kolla ay dhiman kolla un aakhirana cadho ilaahi iyo naari ay sugayso waa musiibo aada u weyn ilaahay baan subxaanahu watacaala ka magan gallay kulligannana ilaahay waddada xaqa hana mariyo anagu hana hanuuniyo ninna inuu cadaab gala ma jeclin ninna walaalihii inuu laayo ma jeclin waxaan jeclaan lahayn ummadda soomaaliyeed oo isku dhan inay ilaahay aado diintoodana qabsato sidaasay maslaxadu ku jirtaa